waxaan ka wada hadalnay sidii khilaafka baryahan dambe jiray labada dal dhexdooda sidii loo dhamayn lahaa oo loo yareyn lahaa iyo sidii xiriirka labada dal oo dariska ah loo sii xoojin lahaa annagu dee waxaana la faray dadaal iyo rajo nabad iyo daris wanaag waxay dad dan u tahay dalka soomaaliya iyo dadkiisa iyo dalka kenya iyo dadkiisa marka kuwii hore hadday sidaan rabnay u hirgeli waayeen waxaan rajeynaynaa inay kuwa dambe ay ay hirgalaan marka ma jirto guarantee laakiin hadda wakiilka ama ergeygii madaxweyne uhuru uu madaxweynehena usoo diray oo kula kulmay wada hadalka yeesheen iyo anigu maanta dhigayga ambassador rachel omama kulankii aan la yeeshay iyo tiimkeeda aniga iyo tiimkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda sisocnay waxay waxayna gelisay rajo in xiriirku xiriirka lasii fiicnayn karo waxba kama jiraan dalal xoraa nahay marka dalal ad saaxiib tihiin way tala way ku siin karaan laakiin go-aanku wuxuu ahaa go-aan madaxda labada dal ka yimid actually wuxuu ahaa go-aan ka yimid madaxweyneheena xuduudka soomaaliya kenya udhexeeya waxaa dega labada dhinacba dad soomaaliya marka annagoo dadkao dhan kheyr la jecel haddana waxaan kheyr dheeraada lasii jecel lahay dadka iyaga sida uu madaxweynuhu yidhi labada dhal xuduudkaba dega marka uma baahnin inuu qof uu ku dhinto macno dari